ha war aada iyo aad baad umahadsanta cusmaan shirka maanta lasoo gabagabeeyey wuxuu kii madaxweynaha iyo african development banka ayuu ahaa waxaana uu soo gebagabeynayay shirarkii madaxweynuhu sabajooga ahaa ee uu la lahaa baananka iyo iyo hay-adaha lacagta hay-adda lacagta adduunka oo soo bilaabmay bisha toddobiyo tobankeedii iyo sideed iyo tobankeedii ee maanta koob iyo labaatanayd markaa kaasaa maanta conclusionkiibuu ahaa waxaa idin waraysi lala yeelanaya madaxweynaha qolooyinkaasi la yeelanayaan iyo inay briefing siiyaan meesha ay wax marayaan iyo soomaaliya halka laga keenay halka ay taagan tahay waxyaalaha la doonayo inaan inaan inaan isha ku hayno waxyaalahaasa madaxweynaha laga brief garaynaya saddexda gruuba ka brief garaynaya markaas maanta taasa ayaa soo ayaa soo soo gabagabowday waata maxaa ka soo baxay si guud heshiiskan aada la yeelateen i m f
si guud waxaa uga soo baxay horta i m f tu waa qolada qolada hogaanka haysa weeyaan soomaaliya in wax la siiyo iyoinaan la siin hogaanka iyaga haya marka iyagu yidhaahdaan waan ku qanacsannahay waxa dawladda soomaaliyeed wado ayaa dadka ayaa institutions kalena imanayaan iyagu markaa kuwa waxay hayeen ugu ugu muhiimsan bay hayeen waxay ka wareysteen madaxweynaha arrinta deencasinta iyo arrinta dhaqaalaha iyo kororka dhaqaalaha iyo sida magaranaysaa uu arkayo wada shaqaynta institutionska iyo dawladda sida ay isagu arkayo waxay dib ugu noqdeen berigii hore isagu madaxweyneha ahaa madaxweyne xasan sheekh waxay markaa isla garteen si fiicanna iskula fahmeen inuu madaxweynuhu ku qanacsanya siay waxu soo socdeen aan xoojinna doono madaxweyneha iyo dadka la shaqaynaya xoojin doonaan sidii dariiqa loogu sii jiri lahaa bay ku heshiiyeen sidaa daraaddeed sidaad aragtay markaa maanta shalay waxaa soo baxday markaa press release oo soo gabagabeynaya arrintii ma garanaysaa waxay shirarkaa ka soo baxay oo runtii aada iyo aada positive u ahaaba ayaa ka soo baxay markaa dabeete baanankan kale marka kaasay qaadanayaan kaasay xiganayaan kaasaa u tilmaamaya in soomaaliya iyo banku iyo i m f ku ay si fiican iskulahana qaadayaan dabeetana waxay waxay bilaabayaan inay soo daayaan wixii loo baahnaaye markii hore laynaga hajiyey
waa tahay dad badan waxa ay walwal ka qabeen warar sheegayay in bishan dhexdeeda deeqaha soomaaliya la siiyo ama kaalmooyinka lagu taageero soomaaliya ay go-ayaan doorashooyinka daahay awgood arrimahaasi maxaa faahfaahin naga sii kartaa
orta deeqaha deeqaha layna siiyaa waa laba nooc bay yihiin inta badan midi waxa weeyaan mashaariic weeyaan mashaariici socoto dee shan sano qaadanaysa oo wadanka geligiisa ka socota wadanka dhammaantii ka socota oo biyo leh oo tacliin leh oo caafimaad leh oo mashaariic waaweyna weeye oo soo bilaabmay afar iyo labaatan bilood horteed ilaa shan iyo labaatan bilood bishii bishii saddexaad laba kun iyo labaatankii soo bilaabay mashaariicdu marka waa kuwa waa lacagtaa badan ee mashaariicda soo gelaysa ee deencasinta maalintii lagu dhawaaqay decision pointka waxa la idhaha inoo bilaabay taasi waa tata kalena waxa weeye lacag kab miisaaniyadada oo inagu aadaan ugu baahannahay runtii leanna miisaaniyadeenu waxa dakliga gudaha inaga soo galaa kuma filla inuu kharashkeena oo dhan daboolo marka taas baa la hakiyey muddo iminka laba sano ku dhow dhow ayaan sideed toban bilood ayan ayayna waxba keenin hakintuna waxay ahayd in doorashada la eego bal waxa soo baxay doorashada la dedejiyo qaanuunkoodan baanay raacayeen maaragta marka labada arrimood adduunyada kale markay wadanada sidan oo kale yihiin maca mashaariicna way joojiyaan baanka adduunka iyo baanankana way joojiyaan laakiin innaga runtii inagoo si fiican usoo usoo usoo hana qaadnay berfect mashaariicda way way way inoo wadeen waxba waxba iskaga bedelin laakiin waxaa lainaga joojiyey kab kabkii miisaaniyad baa lainaga joojiyey haddii aanay doorashadu dhici lahayn shan iyo tobankeediina mashaariicda ilaa iyo afar boqoloo milyan shan boqoloo milyan way istaagi lahaayeen oo oo iminka pipelineka waxa laydhaha ku jira way istaagi lahayen lakiin maanta shan iyo tobankeedii doorashadu dhacday maalintii ku xigteeda madaxweyneha waa nala kulmay waa la wareystay marka iminka normal process baan galay normal process baan galay haddaan dariiqa markaa sidaa uu yahay ku soconno wanaagsan mooyaane wax dhibaato weynaya ma jiraan boorkay tegayaan markaa imika world banku waxay boorka tegayaan bishan afar iyo labaatankeeda oo maalinta few days later waxay tegayaan boorkooda senior managementkooda shiraya dabeetana boorkay tegi doonaan dhawaan qolada i m f tu waxay tegayaan boorkooda maanay xaggooda sare waxay tegayaan madaxda sare bisha june toddobiyo tobankeeda marka wax waliba way jidaysan yihiin sidii loogu talagalay normalkina waa kusoo noqonaysa
waa taa maxaa laga yeelayaa arrintan kabka miisaaniyadda oo in muddo ah saa sheegtay go-need
kabka miisaaniyaddu kabka miisaaniyaddu waa furmayaa insha allah tacaala wuu furmayaa waa lagu talagalay wax dhibaato oo imika inaga soo gaarayaana ma jiraan de wuxu waxay u baahan yihiin in in in in documentkii la qoro oo la process gareeyo oo meeshooda la geeyo arrintaasaa bilaabantay marka wixii aan u baahannahay budgetkeena imika la geynayo baarlamaanka la geyn doono dhawaan dhawaan dhawaan cabinetka la geyn doono haddana la geyn doono baarlamaanka ayaan ku qeexi doonaa waan isla garanay inay inay soo dedejiyaan waan isla garanay inay soo dedejiyaan marka aada iyo aad baan ugu calool diiranahay waxaa maanta maanta socda aad baan ugu calool diiranahay saameyn intay leeg ayay bilaha soo socda ku yeelanaysaa mushaaraadka ciidamada ama shaqaalaha iyo sidoo kaleeto dhaqaalaha dawladda ay bixiso oo ku aadan mashaariicda
maya waxba ku yeelan mayso waxba ku yeelan waan isla garanay maxaa inoo haray waa june july june horta july marka laga bilaabo akhirkeeda habka miisaaneed baa imanaya labada bilooda kalena sidii sidii loo dabooli lahaa waan isla garanay wa ta marka wax wax isbedelayaan ma jiraan wax isbedelaya ma jiraan wax laga baqaa ma jiraan waa maalintii aan soo gabagabeynay doorashadii ayaa wixii laga bedelaaba istaageen waa tahay arrimaha ku aadan dayn cafinta oo in muddo aa soo wadin halkee marayaan maxaase rajaho laga qabaa in sanadaha soo socda dawladdu ku guulaysto in daynta laga cafiyo arrinta dayn cafinta aada iyo aad baa loo dadaal baa lasoo galay xaqiiqadu waxay tahay waxa weeyaan oo i m f ka hore usoo qortay maalmahana lanoo sheegaya waxa weeye wadada dariiqa dayn cafinta soomaalidu waxay ka mid ahayd lix iyo soddon wadan oo afrikaan iyo adduunyada ah oo arrintaa dayn cafinta soo galay dariiq la gala weeyaano toosan oo doonaysa dariiqa inaad ku jirto haddaad ka baxdo soo noqoshadiisu way adag tahay waa adigoo highway ku jiro ka baxay soo noqoshadiisu way ku adkaanaysaa xaqiiqadu waxay tahay waxa weeyaan soomaaliya inay tahay number one markii imtixaanada la qaaday number one dalka ugu sida ugu ugu xanaanka quruxda badan le usoo arrintaa usoo usoo waday madaxweynahana waa waa shir waa loo sheegay arrintaa waa loo sheegay maanta maantiya shalay wadankii ugu ugu degdega badnaa ee wixii loo baahnaa sida ugu degdega badan la u dhameeyey soomaaliya horta weeye sidaasaanan ku gaadnay decision pointkii muddo afar sanadooda haddana dariiqii completionka waxa la yidhaha iyaan ku soconaa dariiqaas oo oo la filayo inuu dhammaado sanadka soo socda haddii ilaha yidhaahdo macnaheedu taa waxa weeye in sanadka soo socda marka la gaadho wixii laynagu lahaa intii la dhaafi mooye intii kalena la dhaafi doono haddaynaan ka baydbaydin haddaynaan baydbaydin la dhaafi doono eeg adduunku wuxuu ku heshiiyey waxa weeye wadanada aadka u liita ya hibka initiativeka waxaa la yidhahda u magaranaysaa arrintooda soo geli kara in lacagta laga daayo daynta laga daayo hadday sameeyaan waxa iyaga u wanaagsan financial management iyo governance iyo waxyaalaha noocaas oo kalaa maamul wanaagga dawladeed hadday wadaan maamul wanaagga hadday wadaan muxuu aha iibka qaranka haday haday haday isticmaalaan qaanuunadooda hadday sare u qaadaan waxaa sameeya wax inaga inoo wanaagsan weeye waxaa hadday sameeyaan in lacagta laga dhaafo ya marka abaal abaal in lagu qabo weeyaan weliba loo mahadnaqo iyadoo lacag layna siinayo ka miisaaniyada layna siinayo haddana dariiqa layna tusayo usha laynoo qabanayo waa khalad waxaan usha usii jeenin aan meel kale uga dhacnaa waa khalad wey marka waxaa talagalku yahay waxa weeye haddaan sidaa ku socono aan kusoo soconay sanadka soo socda bartankiisa inoo dhan waa lacafin
waa tahay waxyaalo kale waxyaalo kalea jira iyagunoo intaa lagaa cafiyo maxaa faa'iidaa faa'iidada waxaa waxaasoo lacagoo imanaya faa'iidaa dad badan baa waxay yidhahdeen maxaan ka faa'iidnay waxaan ka faa'iidnay laba bilyan oo doolar wadanka soo galay baan ka faa'iidnay mashaariicda biyaha gelaysan ka faa'iidnay mashaariicda awaaraha gelaysaan ka faa'iidey mashaariicdii taqaaliinta ayay gelaysaan ka faa'iday damal caafimaad baan ka faa'iday ya lacagaha la qaybinayo dhawiro ayaan ka faa'iday waxaasoo dhan waa faa'iidaan markii hore iman lahayn boqol milyan oo budget supportan ka faa'iday lacagihii coronaviruskan ka faa'iday marka dadku inay u fiirsadaan weya waxaa dadku qorayaano de maxaan ka faa'iday wax badan baan ka faa'iday haddii kale halkaa maynaan soo gaadin
waa taa wasiir muddo shan sano ah waxaa xukumaysay wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya waa suuragal in mar kale aad kusoo laabato balse hadda wakhtigaada waa gabagabo maxaad ku faanaysaa oo bulshada soomaaliyed u sheegaysaa inaad wasaaraddaasi aad ka hirgelisay intaa ku sugneed
wallaahi arrintaasi de waa horta qof keli waxama qaban karo dawladdu waa dawlad weeye waa laysla wada qabanayaa wasaarado fara badan fara badan oo isku xidhan baa jira madaxweynaha ayaa ayaa isaguna gaashaanka u haya oo isagaa hogaanka ah wixii aan waxaan odhan karaa waxa weya wixii aanu ku heshiinay adduunyada ee ahayd intaasoo sharci in in in la qoro oo cabinetka la geeyo cabinetka laga ansixiyo inaan dayn lagugu yeelan inaad iibka qaranka iibka qaranka marto in wax walba loo tartamo in qofka mushaare la siinayo mushaarkiisu joogto noqdo joogto noqdo oo aanu qofku dabakawarwa shaqaynaya aanu qabin in qofka mushaarka la siinaya qof shaqeeye yahay inaan qofna laba mushaare qaadan inaan qof minneapolis jooga halkan mushaare ka qaadan oo aan ciiri war u hayn yacni waxyaalo fara badan fara badan fara badan ciidanka mushaarkooda oo la kordhiyo in la kordhiyo ay tahay inaan mushaarku shan iyo labaatankeeda lix iyo labaatankeeda dib uga dhicin de waxyaalo fara badan baa lasoo qabtay oo dalkani soo qabtay wasaaradda maaliyadda keliya maahe dalkanaa soo qabtay oo madaxdii dalka uteganaysa baa soo qabatay tii ka horreysay tii ka horreysay iska socda marka waxaan ku faanaynaa waxa weeye kale eeg aan kuu sheego waxaan ku faanaynaa waxa weeye maanta kalsoonida adduunku soomaaliya ku qabo ayaa runtii wax lagu faanaa waa ila hadleer madaxweynaha kalsooni bay ku qabaan maanta waxa loo soo diray wasaaradda maaliyadda in laga jawaabayo in laga fadhiisanayo in laga shirayo cidda ku shaqali loo yeedhayo aroortii iyo habeenkiiba laysku imanayo waktigii loogu talagalay in lagaga jawaabayo ayaa horta wax loo dhigaa jiray ya waa tahay in shirarka laga qaybgelayo in adiga oo madaxa uu sarreeyo aad la sheekaysanayso dadka aad aad aad shaqo wada leedihiin inaad wax isla garateen oo wax kuoola saxeexayso inaad wax walba iska saxeexayn inaad ka wargelinaysa ra-iisul wasaaraha inaad ka wargelinaysa madaxweynaha wax nationku leeyahay inaad intaad la fadhiisato dad kale ya aan waxba kasoo noqonayn adigoo cilmigeedii arrimeedii garanaya waxaasoo dhan baa reali faa'iido shantii sannadood soo socday aan odhan karaa waa wa waa laga faa'iday lakin wa wa wa yani waa shaqo dad badani wada qabanayaan weyaan oo wasaarad ku qabanayso wasaarado kale ku jiraan oo yana waxyaalaha dayn cadisku wasaaradda maaliyadda keliya maaha wasaarado fara badan baa ku wasaaradaha dhaqaale oo dhan baa ku jira wasaaradda tacliinta ku jirta wasaaradda caafimaadka ku jirta wasaaradda planninga ku jirta wasaaradda daakhiliga ku jirta amnigaa ku jira oo ciidamadii waxba laga hadlaya marka anagu hormood baanu ka ahayn mooyaane waxaasaan isku baridayna mooyaane waa wax nationku ku faani karo ayaa runtii lasoo qabtay waana lasii wadi doonaa waa taa wasiir gabagabadii fariintaada ugu dambaysa ee bulshada soomaaliyeed aad la wadaagaysa maxay tahay
fariinta ugu dambaysa waxa weeye in dawladda la taageero taageero la siiyo in in soomaali shaqayso ayaanan u kuwaaninaya dadku inay shaqo tagaan particularly gaar ahaan dadka dawladda ka shaqeeya inay shaqo tagaan oo aroortii toddobada ay tagaan sideedda tagaan ilaa iyo shan iyo lixda galabnimo ay fadhiyaan wax soo saar baa lainooga baahaya wax soo saar baa lainooga baahaya runtii ya wax soo saarkaasna haddii ilahay idhahdo wax badan waa la qabtay laakiin weli wax badan baa inaga dhiman oo dee muddo muddo muddo yaa ya yaa dalkani ka dhacsanaa maaragta waxaa loo baahan yahay qofka soomaaliga ah ee shaqo tegaya inuu isxisaabiyo mushaar buu qaataaye mushaarkaasi ma u qalmaa inuu is idhahdo maxaan maanta soo saaray inuu idhaahdo weyaan maanta maxaan mishaar ku qaadanaya weli haddaa dad baa jira ama xafiija ayaanay haysan ama ama si kaleba ha u dhacdee yacni shaqadii waxbaa inaga dhiman wax badan baa inaga dhimanoo de waxaan yno nidaamkiina dib ugu soo noqona adduunyada weyaan oo laisxisaabiyo in laisxisaabiyo weyaan yaanu ku talinaya inuu qof waliba shaqadiisa kasoo baxo ayaan ku talinaya i think soo jeed kan badan habeenkii lasoo jeeday laiska daayo arooti la shaqa tago galabtiina lasoo rawaxo yaana adigoo daala dabeetana aad dadka ka seexato ade ya laakiin wax soo saar baa lanaga rabaa wax soo saar qof walba wa wax lagu sinay waxwey sideed saacadood baa lagaa iibsaday oo aan adigu lahayn sideedii saacadood halkaas iska dhig weyaade sideedii saacadood halkaas iska dhig waxaad soo saartayna aroorta laga xisaabiyo